bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aasaysan tahay afar iyo labaatanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlayay waxa ay kusoo kordhiyeen dhinaca amniga ciidanka xasirita caasimada oo habeen iyo maalinba ka wada muqdisho howlgallo baaritaanaha iyo sidoo kale qaqabashada hubka sharci darada loogu wato gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn u mahad celiyey ciidamada oo u sheegay in ayaga dartood amniga yar ee laga dareemayo muqdisho haatan ay sabab u yihiin waxauna sheegay inuu ogyahay dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay ku shaqaynayaan ciidamadan asigoo tilmaamay in laga bixi doono xaaladda haatan jirta balse wuxuu kusii bogaadiyey inay kor usii qaadaan xaqiijinta amniga muqdisho iyo qeybo ka mid a gobolada dalka waxaana arrintani ay ka dambeysay xilli sidoo kale tababar uu soo xirayay ciidan lagu kordhinaya ciidanka casilinta caasimada si ay usii wadaan howlgallada ay ka sameynayaan magaalada muqdisho iyo degmooyinka toddobiyo tobanka ka kooban ee ku yaala caasimada
shaqooyinkii aad soo qabateen magaalada muqdisho iyo dalkaba way ka muuqataa dadaalkiinnii dad soomaaliyeed aa ku badbaaday dadaalkiinna horumar u keenay dadaalkiinni dawladnimo u muujiyey dadaalkiinna horumar u dhaliyey waxaa aad marka idinkaga mahad celinayaa anigoo og duruufaha adag oo aad ku shaqaysaan anigoo og inaadan haysanin agabka aad u baaneedeen oo dhammaystiran anigoo og inta hadda aad heshaan ka badan inaad mudantihiin ayaan waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo dalkiinna iyo qarankiinna uga adeegteen cadowga aad magaalada ka nadiifiseen intiisa badan iyo inaad haddeertaan diyaar u tihiin inaad shaqadiinna sii dardar gelisiin rajada ummadda soomaaliyeed ay leedahay idinka wa ummadda soomaaliyeed cidda ay sugayso inay sharafteeda iyo karaamadeeda soo celisa idinka wa magaalada muqdisho waa laga dareemay amnigaa ka shaqaysaan tusaale marka waxay ka tahay inta dhimanna inaad dhammaystiri kartiin haddaad dadaashiin is-aamintiin qalbigiinna iyo walaalnimo ku wada shaqaysiin qarannimada cidda keliya matalaysa idinka inaad tihiin inaad ogtihiin sababtoa ciidanka ayaa qarannimada ilaaliya si marka dalku u gaaro horumarka aan higsanin si dalku u tago meeshii aan rabno si walaalihiin idinka yaryar iyo waalidkiin magaaladan iyo soomaaliya meelo badan ka degan oo kala duwan ay nabad ugu noolaadaan cidda la rabo nabadda lagu seexanaa inay keento idinka waa cidda rajada soomaaliyeed gacanteeda ay ku jirta idinka waa
tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen ciidamadan lagu magacdaray xasilinta caasimadda waxaa la dareemayey in amniga magaalada muqdisho uu isbedelay iyadoo wadooyinka iyo sidoo kale dariiqyada magaalada inta badan lagu arkayo ciidamada xasilinta caasimadda oo baaritaano ku sameynaya gawaarida iyo sidoo kale dadkaba qeybo ka mid a muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug axmed geela ducaale xaaf ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dagaalada xeraale ka jira iyo sidoo kale abaaraha deegaano ka tirsan galmudug dhibaatooyinka kusii kordhiyey waxa uuna sheegay marka hore xilli uu ka hadlayay abaarahaasi in galmudug haatan ay ku howlan tahay sidii gurmud loo gaarsii lahaa deegaanada qaar oo ay dhibaatadooda kasii darayso axmed ducaale geele waxa uu sidoo kale tilmaamay in galmudugga mas-uuliyiinteeda haatan ay ku hulan yihiin haddii ay yihiin xildhibaanada federaalk ee laga soo doortay galmudug iyo sidoo kale xildhibaan waa madaxweynaha iyo golayaasha la shaqeeyaba sidii si deg deg ah loogu gurmo lahaa dadkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ay kulan la qaateen guddiga abaaraha galmudug lagana wada tashtay sidii loo gaarsiin lahaa gurmad haddii ay ahaa lahayd mid lagu gaarsiiyo dhulka iyo cirka intuba
dadkiina waa barakacay wixii dadka qaar badan oo ka mid ahaa boqolkiiba lixdan toddobaatan ma oran karo galmudug wixii xoolo yara u haray way ka guureen waxay aadeen puntland somalilan iyo kirilka oo caradaas oo roobka deemay u hayaameen iyagana dhib badan uu ku haysto oo xoolii ay qaar ka tageen iyo maaragtay qaar badan oo ka midooda carruur iyo dumarun ay wadaan inta kale meeshii bay ku hareen dhibasho aada u fara badan ayaa ka dhacday oo gaajo ah hadda daynadaad ayaan wadnaa hadday meesha caalamka tahay dowladda dhexe waxyaalo soo gaaray in deg deg loo gaarsiiyo haddana waxaan ka rajaynaynaa iyaga oo dhan in si deg deg ah loola gaaro mucaawano dadkaas haddii diyaarada lagu qaadi lahaa iyo haddii dhulka lagu geyn lahaa iyo haddii badleegay lahaa aada iyo aada oo maaragtay usoo dhaweynaa arrintaas waana ku dadaalaynaa waxyaalo badan hadda dhowdhow way jiraan ilahay waxaan ka rajeynayaa maalmaha in wax la gaarsiiyo carradii dhinaca kale xaaf waxa uu ka hadlay dagaalada ka soconaya degmada xeraale ee gobolka galgaduud waxauna ugu baaqay dhinacyada halkaa ku dagaalamaya in si degdeg deg ah dagaalka loo joojiyo waxa uu xaaf dhinaca kale iska fogeeyey in maamulkiisa uu ku lug leeyahay dagaalada ka soconaya xeraale oo uu ku eedeeyey in ahlu sunna iyadu ay hurinayso dhinaca kale xaaf ayaa ka hadlay arrinta ku aadan sii socoshada colaada noocaani ah ee ahlu sunna ay ku howlan tahay iyo maamulkiisa waxa kaga qorshaysan arrinta ku aadan soo magacaabista golaha wasiirada oo la filaya inay ka mid noqdaan xubno ka tirsan ahlu sunna waljamaaca halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidanka maamulka puntland ay gacanta ku dhigeen toban ruux oo la sheegay inay doonayeen inay ku biiraan kooxaha ku sugan bariga waa gobolka bari gaar ahaan buuraha galgalo ee daacish loo yaqaano kooxda la qabtay ayaa waxaa la tilmaamay inay ka koobnaayeen toban ruux oo sideed ka mid a raggay ahaayeen iyo laba dumar ah waxaana la tilmaamay in maxkamad lasoo taagi doono baaritaanana lagu samay doono iyadoo ciidamada iyo saraakiisha maamulka ay ku eedeynayaan haatan dadkan gacanta ay ku dhigeen ee gaaraya tobanka ruux inay qorsheynayeen kubiirista kooxda daacish ee fadhigooda u yahay haatan buuraha galgalo ee gobolkaasi bari waxaana saraakiisha ay tilmaameen inay u gudbi doonaan maxkamad ku taa oo ah maxkamadda magaalada boosaaso halkaasoo lagu maxkamaday doono sida la sheegay dadkan tobanka ruux gaaraya ee ku eedaysan inay doonayeen kamid noqoshada kooxda daaciish ee halkaasi fariisimada ku leh lana dagaalatay ciidanka maamulka puntland madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay gelinkii daba ka qaybgalayay munaasabad lagu qabtay xarunta jaamacadda ummadda ee gaheyr ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay kordhin doonto miisaaniyadda iyo bajedka ku baxaya jaamacaddaasi si loo helo dhalinyaro soomaaliyeed oo tayo waxbarasho leh waxauna ugu baaqay macalimiintii wax ku baratay jaamacaddaasi inay u dhabar adeegaan ka shaqaynta jaamacadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maalintii shalay qayba ka mid a magaalada muqdisho socodku marayay ayaa sheegay in ay tahay jaamacaddan mid ay ka aflixeen dad badan oo isagaba ka mid yahay lana doonaya haatan dowladda in ay kaalin ka qaadato sidii ay u soo laabo lahayd hanaankii waxbarasho ee hufnaa ee soomaaliya ay lahayd ugu dambeyn waxaa maalintii shalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho taliyayaasha ciidamada qaybahooda kala duwan ee xoogga dalka amisom iyo sidoo kale guddiyada wasaaradaha amniga ku shaqada leh iyo guddiga amniga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya kulanka oo ahaa mid dhinacyo badan looga hadlayay ayaa waxaa markii uu soo ilaaday kadib warbaahinta la hadlay xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya waxauna ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen kulanka intii uu soconayey shir baan galnay shirkuna runtii wuxuu ahaa shirarkayga caadiga ahaa ee isbuuciinkaan gelaynay ajendaha ugu weyn wuxuu ahaa runtii diyaar garowga fadhiga aan la yeelanayno wasiirka iyo taliyaha iyo tiimkooda ee ah waajibkayga dastuuriga ah talabaad waxay ahayd arrimihii un khuseynayey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo taladka iyo wasaaradda iyo meesha ay maanta wax marayaan waxaan hortoo kala la shirnay oo noo yimi maanta warbixinna siinayey na dalbaday iyagu taliyaha ciidamada cirka iyo difaaca cirka iyo taliyaha ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha iyo difaaca xeebaha labadoodaba waxay noo soo gudbiyeen runtii warbixin bayna siiyeen dheer iyo arrimo badan oo ka hadlaya dhinaca hantida qaran ee labadoodaba khuseeya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa nagainta anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu